kulanti waxaanu wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerlo toddobaadkii mar aad maqashaan barnaamijku waxaa markaasi halkaa idinkala socotiin doona anigoo ah cumar yuusuf aadan ameerika oo dhinaca falanqeytan ee cabdiqaadir nadaara mar kale iyo barnaamijka taariikhda dunida barnaamijka toddobaadkan waxaan diiradda ku saareyna haddii allah wadala qadaro taariikhda dalka brazil cabdiqaadir soo dhawow bal taariikhda markaasi dalka brazil si kooban haddii aad nooga warbixiso
cumar waad baa umahadsan tahay dalka brazil oo markaasi ah dal aada u weyn waa dal markaa inta badan uu yahay kan ugu ballaaran adduunka koonfur america iyo dhammaan qaaradda latin americaba dalka brazil marka waxaa dhinaca bari ka mara badda atlantic ocean oo leh xeeb dhirarkeedu ay gaarayso toddobo dhibic afar boqol sagaashan iyo kow kilomiter wuxuuna xuduud markaasi kala leeyahay dhinaca waqooyi dalka venezuela wadamo kale uu ka mid yahay french ghana dhinaca waqooyi galbeedna waxaa dalka brazil xuduud uu kala leeyahay dalka colombia galbeedkana waxaa kaga beegan bolovia iyo brow sidoo kale dhinaca koonfur barina wuxuu xuduud kala wadaagaa dalal kale oo aada u badan halka waqooyiga uu markaasi ka xigo dalka uruguay waxaa markaasi la oran karaa marka dalka brazil dhammaan xuduud ayuu la leeyahay wadamada waqooyiga markaa laga soo tago ecuador iyo jili maadaama dalkan uu intaasu xuduud leeyahay waa dal marka loo eego wadamada kale kuwa ugu muhiimsan dalka america ayuu ku jira
qeybihi hore barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerule magaalada timbaledweyn ayaad maqleysaan cabdiqaadir dhinaca dhaqaalaha ee wadanka brazil maxaad nooga sheegi kartaa iyada laftirkeeda
dhaqaalaha wadanka brazil waa wadanka toddobaad waxaana sidoo kale door libaax leh uu ka ciyaaray in dhaqaalaha uu kobco maadaama dhaqaalaha dalkaasi uu aada u kobcayna waxay taasi fursad u noqotay bulshada dalkaasi xagga wax iibsiga waa wadanka toddobaad marka laga hadlayo dalalka adduunka waana wax soo saarka dhanka kafeega waa wadanka ugu weyn ee soo saara kafeega boqol iyo kontonkii sane ee ugu dambeeyey waxay kaloo kordhiyeen joogitaanka suuqyada maaliyadeed iyo sidoo kale badeecooyin waxay nasiib u heleen in brazil ay noqoto suuqa afraad ee ugu weyn baabuurta caalamka iyo kan markaasi iyo liinta dalka brazil waxay markaa wax dhoofinta caalamka ee kaga jiraan darajada saddex iyo labaatanaad dalka brazil waa wadanka labaad dhinaca garoonka diyaaradaha marka loo eego waxaa ka horeeya mareykanka keliya wuxuu leeyahay garoono waaweyn oo aada u mashquul badan ku dhowaad labaatan milyan oo rakaab ah ayaa sanad walba isticmaala garoomada brazil dhinaca diinta dadka haysta diinta aan islaamka ahayn dalka brazil waa boqol labaatan iyo saddex milyan marka boqolkiiba lixdan dalka dadkaas waxay u badan yihiin dadka diimo kala duwan haysoon diinta islaamka aan haysan
dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka taariikh dunida idaacadda beerulla qeybihiisii dhexe markaana waxaa kusoo dhawaataan heeska dhextaalka barnaamijka
Thank you. wadabiina ka aanbaday sida weedna noo shamay biyo looga wabiya waanan idhaasa culimada wanaagsani wadibayna sara tegay wadadiina ka anbaday sida weelka noo shamay biyo looga wabiya waanad idhahabtaa culimada wanaagsani ama iyo wateniyo wanduxaatiyo hadayagu wareejaan walbahaarku imaadhigo ama iyo wateniyo wanduxaatiyo hadayagu wareejaan walbahaarku imaadhigo caashaqu wadaad mare wala loona kumaadhoy waan waana kalasaday caashaqu wadaad mare wala loona kumaadhoy waan waana kalasaday
waa hagee dhegeystayaal inta intaas kaga soo laabano heeskaasi waxay dhextaal u ahayd barnaamijka taariikhda dunida ay ku luuqeynaysa fanaanida amine cabdulaahi cabdiqaadir haddii aan wax kaa weydiiyey bal dhinaca ciidanka dalka brazil maxaad nooga tilmaami kartaa
cumarow dhanka ciidamadu dalkan waa dal markaasi aada uga dhisan dhanka ciidanka ciidanka brazil waa ciidanka ugu ballaaran latin america waxayna ka kooban yihiin brazilian army brazilian navy iyo brazilian air force waxayna guud ahaanba yihiin saddex boqol toban iyo toddobo kun boqol sagaashiyo sagaal oo ah kuwa shaqeeya ku darso waxay kaloo leeyihiin ciidan loogu yeero military police iyo ciidan kale oo ay markaasi dadku u yaqaanaan green water magaca brazil wuxuu asal ahaan marka ka yimid ama kasoo jeedaa nooc ka mid ah geedaha ka bixi jiray xeebaha wadankaasi waxaana loo yaqiinay brazil wood dadka boqor bortuqiiska ah waxay oran jireen babu brazil dalka brazil waxa uu ka kooban yahay lix iyo labaatan gobol iyaga oo isugu yimaada federaal dhammaan gobolada waxay isugu jiraan gobollo markaasi isbahaystay si juqraafi ah nidaamka caafimaadka dadweynaha brazil ayaa soo kale loo yaqaanaa nidaam caafimaad oo qaran waxaa maamulo oo maaragtay lacagahaasi bixiya qofka xanuunsan dawadiisa iyo guud ahaanba dowladda ayaa bixisa marka sida laga soo xigtay dowladda brazil waxaa jiray dhibaatooyin caafimaad oo ugu daran marka loo eego dhanka caafimaadkeed waxa ugu daran dhimashada caruurta dalka brazil waxay gaartaa laba dhibic konton iyo kow boqolkiiba ilaa saddex dhibic boqolkiiba ay gaarto meelaha ugu badan waa gobolada ku yaala waqooyi bari dhimashada hooyada uurka leh waa toddobaatan iyo saddex dhibic hal boqolkiiba marka boqol kun oo caruur ahba ay dhashaan dhimashada xanuunada la isqaadsiiyo ayaa ah boqol konton iyo kow dhibic toddoba dhimasho iyo sidoo kale tiro kaloo intaas ka badan marka dalka brazil dhanka caafimaadka waa sidaasi
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerlo muujada efmka dherarkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic sideed magahatis cabdiqaadir dhinaca saxaafadda iyo weliba taariikhda ay soo martay dalka brazil iyada laftirkeeda maxaad nooga sheegi kartaa
dalka brazil wargeyskii ugu horeeyey horta waxaa la asaasay sanadkii kun sideed boqol iyo sideedii waxaana laga asaasay magaala madaxda wadanka ee dalkaasi magaciisii ugu horeeyey ee uu yeesho wargeyska ayaa ahaa the gazeta isaga oo nuqulkii u horeeyey uu soo baxay bishii sebtembar kun sideed boqol iyo sideedii dhinaca idaacadda waxaa markii u horeysay dalka brazil laga hirgeliyey todobadii bishii sebtembar sanadkii kun sagaal boqol labaiyo labaatankii waxaana ku xigay sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo labaatankii oo la furay idaacaddii labaad oo la odhan jiray radio society of radio generio dhinaca telefishinka waxaa ugu horeeyay si rasmi ah sideed iyo tobankii sebtembar sanadkii kun sagaal boqol iyo kontonkii waxaana la oran jiray t v tubai dalka brazil waa dal ka mid ah kuwa aadka loo booqdo marka laga hadlo dalxiisayaal saddex sano ka hor dadka booqday waxay gaareen shan milyan oo markaasi booqadayaal ah waxayna dalkaasi badankooda ka yimaadeen waa dadkaasi ka yimaadeen koonfurta america lacagta sanadka ay ka heleen waxay dhameed lix bilyan oo dollar luuqada rasmiga ee looga hadlo brazil waa tan bortuqiiska waana wadanka keliya ee ku hadla qaaradda america xitaa dhaqanka waa dhaqanka bortuqiiska sababtoo ah xiriir xoog leh iyo sidoo kale gumaysigii bortuqiiska ayaa saameyn ku yeeshay xagga waxbeerashada dalka brazil dhul ahaan waxay beertaan dhul aada u tiro badan oo hegtaro marka loo eego dhul aada u weyn ah iyada oo markaasi waxyaabo kala duwan lagu beero dhanka ciyaarahana dalka brazil ciyaarta ugu caansan waa ciyaarta kubadda cagta wuxuuna koobka adduunka ku guuleystay dhowr jeer oo shan jeer ka badan ku guuleystay markii ugu horeysay ee koob adduunu ku guuleystay tiim ka socda brazil waxay ahayd kun sagaal boqol konton sideedii waxaa ku xigtay kun sagaal boqol lixdii labadii waxaa kusii xigtay kun sagaal boqol iyo todobaatankii waxaa soo kor kusii xigtay kun sagaal boqol sagaashii afartii waxaana koobkii ugu xiisaha badnaa ee ugu dambeeyey u ahaa labada kun iyo labadii sidoo kale mar ay martigeliyeen koob adduun waxaa sanadkii kun sagaal boqol iyo kontonkii ka qeyb galay dad aada u badan waxayna mar kale martigeli doonaan sanadyada kale haddii ay u suura gasho maadaama marka dalka brazil uu yahay dal aada u weyn ciyaartooy badan ayaa dalkaasi kasoo jeerta waxaana markaasi dadka inta badan kasoo jeeda ka mid ahaa roberto carlos romario ronaldinho kaka iyo neymar dhammaantood waxay ahaayeen brazilian
hagaag aad baad mahadsan tahay guud ahaana inta ayaa kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii taariikhda dunida anigoo cumar amerika ayaa barnaamijkeeda la socodsiinayay dhinaca falanqeytana cabdiqaadir cumar ibraahim inta barnaamijkan lamida isku maqli doona sida ay nabadgelyo